halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toose aad uga dhagaysanaysaan washington
waa fiidnimo jimca waana sagaaliyo tobanka bisha julaay sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaabana toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somali com sidoo kale waxaad dhegaystayaal nagala socotaan qaar ka mid a efemiyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda fiidnimona waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona sahre ciidla nuuriya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna caqabadaha hor taagan in laga hor tago weerarrada argagixisada ah ee ka dhaca soomaaliya oo qaab isku eeg loo soo abaabulo
runtii banaxyadani noqnoqoshadooda waxa uu sababaya mar weliba soomaaliya waxaad og tahay dad baa dhaqaalo waxay ka sameeyeen dibka annaga ee dadka soomaalida inteeda kale ee bilowday ee waddanka inay qaarkooda isaaga tagaan ee duruuftii ayaga ee abuurtay ee amnidarro iyo shidadii macantay ee loo geystay darteeda ayagana ay xoolihii ay ka dalceen ee maanta meel ay kala geeyeen ay la'yihin waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo ka hadashay markab sidee xoolo oo berbere ka tegey oo dhowaan lagu xanibay dalka sacuudiga annagu waxaannu markaa ku war helnay markabkaas oo aan kasoko dokumentiyada kale uu sito dowladda federaalka wax dokument ah ka sidanin waan ka hawlgalay anigu shakhsi ahaan madaxweynuhuna door hogaamineed oo weyn ayuu ku lahaa in markabkaas la sii daayo waxaa kalooad maqli doontaan ciyaarihii faynalka ee koobka kubadda cagta ee qaramada qaaradda afrika oo caawa ka dhacaya dalka masar barnaamijkii amuraha islaamka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimaha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iiraan ayaa maanta sheegtay inaanay jirin diyaarada nooca daroonka ah oo ka maqan iyagoo dafiray in markaba kuwa dagaalka maraykanka uu leeyahay uu kanaalka harmuus ku burburiyey diyaarada nooca daroonka oo iiraan ay leedahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan cabaas argaaji ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa twitter-ka ku yidhi ma jirto wax daroon ah oo aanu ku weynay kanaalka harmuus iyo weliba meel kala toona isagoo intaasi sii raaciyey inuu ka cabsi qabo in markabka dagaalka maraykanku uu si qaldan u soo riday daroon uu maraykanku leeyahay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii sheegay in markab dagaal oo maraykanku leeyahay uu burburiyey diyaarada nooca daroonka oo iiraan ay leedahay taasoo halis ku ahayd markabka iyo howlwadeennadiisa oo ku sugnaa kanaalka harmuus
gobolada waqooyiga bari iyo bari galbeedka dhexe ee dalkan maraykanka ah iyo gobollo kale oo ka tirsan dalka maraykanka ayaa laga digayaa kuleyl xadaaf oo maalmihii ugu dambeeyey sii xoogaysanayey gobolada uu ugu sii badan yahay kuleylkaasi waxaa ka mid ah kuwa bariga iyo galbeedka dhexe oo durbo laga dareemayo kuleylkaasi oo xooggiisuu soo socdo maalmaha sabtida iyo axadday nagu soo foodle dadka ayaa aada loogaga digayaa in wakhti badan ay bannaanka istaagaan iyago oo aan ka gaashaamanin kuleylkaasi waxaana lagu wacyigelinayaa in ay biyo badan cabbaan hay-adaha saadaasha heerkulka ee la socda ayaa iyaguna sheegaya in dad gaadhaya toddobi iyo siddeetan milyan oo qof oo ku nool goboladaasi kuleylka xadaafka ahi uu ka jiro la sheegay in heerkulku uu kor u sii kici doono khatarna ay ku jiraan haddii aanay ka digtoonaan magaaladan washington d c ee caasimada dalka maraykanka oo ka mida magaalooyinka kuleylka ugu badan laga digayo kuleylkaasina waxaa la sheegay inuu xanuuno kala duwan ku keeni karo dadka aan helin agabka ay u baahan yihiin caruurta iyo sidoo kale dadka waayeelka ee aan haysan waxyaabaha qaboojiyayaasha ah ayaa ka mida dadka ugu nugul ee kuleylka waxyeeladu ka soo gaari karto madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maalintii shanaad oo xidhiidha ah su-aal geliyey daacadnimada afar haween oo ka tirsan aqalka koongareeska maraykanka oo ku eedeeyey inay jeediyaan hadallo nacayb ah oo dalka maraykanka khamiistii isagoo aqalka cad kula hadlayay warbaahinta ayaa trump uu sheegay in mudaxileedka koowaad ee xubnaha sharci dejinta xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ee loo yaqaano kudladda ay leeyihiin waajib weyn oo ah inay dalkooda jeclaadaan isagoo uu barbar taagan yahay ra-iisul wasaaraha holland ayaa waxa uu madaxweyne trump la weydiiyey erayo lagu luuqeeyey isu soo baax siyaasadeeda oo uu habeen hore qabtay kuwa ereyadaas oo ahaa dib u celi iyada kadib markii uu dhaliilay ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka koongareeska islamarkaana ahayd qaxoonti ka timid dagaalka soomaaliya waxaana uu trump yidhi dadkaasi waxay ahaayeen kuwo dalkeenna jecel balse anigu kuma farxin markii aan maqlay luuqadda noocaas oo kale ah
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka mike bambeyo oo jimcahan maanta ku sugan dalka argentina ee ku yaala qaaradda latiin america ayaa cunaqabateyn ku soo rogay madaxa ugu sarreeya ururka xusbullah oo ay ku sheegeen in ay dileen dad badan oo ka tirsan dadka yuhuudda ah sanadkii iyadoo la sheegay tirada dadka halkaasi lagu dilay inay ahaayeen shan iyo siddeetan qof sarkaalkan ugu sarreeya diblomaasiyadda maraykanka mak bambeyo oo ka qaybgelaya shir lagaga hortegayo arrimaha argagixisada ee ay iskugu imanayaan waddamada ku yaala cidhifka galbeed ee adduunka ayaa hadalkaasi ka sheegay waxaana uu sheegay in waaxda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka state departmentka loo yaqaana jimcahan maanta wixii ka dambeeya ay jari doonto lacag gaadhaysa toddoba milyan oo dollar
halka dhegaystayaal warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda fiidime ee v o a idinka imanaysa washington dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in wadahadal ay yeesheen iyaga iyo boqortooyada sacuudigu ay isla ogolaadeen in xayiraadda laga qaado markab xoolo siday oo ka yimi amaba ka tegay berberaha kuna xanibnaa dekadda jidda waxaana arrintaasi shaaca ka qaaday ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo xalay saqdi dhexe shir shir ayd ku qabtay muqdisho dhinaca kale diyaaraddii ugu horreysay ee sidii xujay soomaali ah ayaa shalay ka amba baxday magaalada muqdisho waxaana xujaydan ay markii ugu horreysay fiisaha xajka ka qaateen magaaladaasi warbixin amrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay ka dambeysay qaabkii xayiraadda looga qaaday markab xoolo siday oo dhowaan ka tegay magaalada berbera ee somalilan kaasoo ku xanibnaa dekadda jidda shir jaraa-id oo uu muqdisho ku qabtay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayuu ugu horeyn uga warbixiyey qaabka ay ku suuro gashay in markabkaasi loo ogolaado dejinta xoolaha uu siday iyo waxyaabihii lagu haystay waxaa dhacday koob iyo tobankii bisha julaay in markab siday xoolaha labaatan kun oo neef ahi uu dekadda jidda ku xirtay annagu waxaanu markaa ku war helnay markabkaas oo aan kasoko dokumentiyada kale uu sito dowladda federaalka wax dokument ah ka sidanin waan ka howlgalay anigu shakhsi ahaan madaxweynuhuna door hogaamineed oo weyn ayuu ku lahaa in markabkaas la sii daayo wakhtiganna exemption loo sameeyo xoolaha kale ee ka dhoofaya dekedaha berbera iyo boosaaso ay iyaguna hadda tujaarta iyo ganacsatada soomaaliyeed ay ku talagaleen wakhtigan xajka in ay dhoofiyaan ay sidoodii u socdaan madaxweynuha amar buuxa ayuu ka bixiyey qoraal buu ka sameeyey markii la diray dokumentiyadaasna ay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda beeraha iyo dhammaan ay ka soo dhammaatay alxamdulilahi rabbialcaalamiin ayaa boqortooyada sacuudigu ay soo saareen qaraar iyagoo tix raacaya qoraalkii rasmiga ahaa ee ka soo baxay dowladda federaalka in ay dhakhaatiir saaraan markabkii in xoolihii la eego caafimaadkooda la jeegarayo lana dejiyo mahdi maxamed guuleed ayaa sidoo kale sheegay in boqortooyada sacuudiga iyo dowladda federaalku ay wada galeen heshiis ku aadan in xoolaha guud ahaan ka imanaya soomaaliya ay ahaadaan kuwa ruqsad ka sita dowladda dhexe ee soomaaliya waxay soo saareen sagaal iyo toban shardi oo caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee faahfaahinta u baahan ee ay ku kontaroolayaan in la sameeyo ay ku jirto waxaa ka mid ah oo qodobada shuruudaha ah sida dalalka kale caalamkaba ay ula dhaqmaan in ay helaan hal shahaadad oo ka timaada dalka dowladda federaalka soomaaliya marka baadhitaanka caafimaad iyo dhinac walba la eego ee ay soo dhammaystirmaan dowladda soomaaliduna ay regulation u samayso ay hagto maxsharada ay soo marayaan iyo caafimaadkooda iyo baadhistooda intaba si xoolihii u furmaan waxaa qasab ah in shuruud kasta oo shardi u ah dowladda sacuudi arabiya oo xoolaha loogu dhoofin karo la jeegareeyo in ay suurto gashay dhinaca kale diyaaraddii ugu horreysay oo sida xujay soomaaliya ayaa shalay ka anbabaxday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana xujayadani ay dhammaantood fiisaha xajka ka qaateen gudaha magaalada muqdisho munaasabad kooban oo arrintaasi lagu bogaadinayey ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan shariif sheekhunaa maye oo ka tirsan guddiga garsoorka iyo arrimaha diinta ee baarlamanka federaalka waxaawe waa farxad iyo iyo taariikh maanta galis way sababtoo ah maantan in xamar ah xujayda in xamar ay ka qaataan viisada waa waa sharaf ilaahay wuxuu noo kasay halkaan xamar annagoo joogno dhibkii loo soo mari jiray waad ogtihiin waxaa loo aadi jiray nairobi iyo jabuuti ah waa dhibkii loo soo mari wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka sheekh nuur maxamed xasan ayaa isaguna xusay in laga raystay dhibaatadii lagu qabay helitaanka fiisaha oo markii hore loo doonan jiray wadamada deriska sanadihii hore fiisaha waxaa laga doonan jiray nairobi iyo jabuuti iyo meelahaasaa laga doonan jiray ilaa sagaal kun iyo saddex boqol oo sanadkan haddana lagu dara laba kun iyo laba boqol oo yacni fiisaha dhibaatada loo mari karo waa dareemi kartay marka bannaanka loo aado oo laga laga doonanayo safaaradaha dibadda ku yaallo alxamdulilah maanta tallaabadaas caqabadaas waa waa ka gudubnay oo xafiiskii wasaaradda lagu soo saari doonaa hadduu ilaah yiraahdo insha allah waxaan kaloo rabaa inaan kugu daro mudan ra-iisul wasaare system database oo waxaa noo diyaarsan sanadkan oo lagu aruurin doono xogta xujayada soomaaliyeed dhammaantood xujayada soomaaliyeed ayaa ku tilmaamay in sanadkani aada loo fududeeyey howlaha la xiriira gudashada waajibaadka xajka marka loo eego sannadihii hore waxaana arrin guula ay ku sheegeen in markii ugu horreysay magaalada muqdisho ay ka helaan viisihii ay xajka ku tegi lahaayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhinaca kalena ganacsato iyo mas-uuliyiin somalilan ku sugan ayaa sheegay in sii deynta markabka ka tegay magaalada berbere ee ku xanibnaa dekeda magaalada jiddah ay iyagu ka dambeeyeen sidii loo sii dayn lahaa oo iyagu arrintaasi kala xaajoodeen waxaa kaloo ay sheegeen inay kasoo horjeedaan in la siyaasadeeyo ganacsiga iyo horumarka bulshada wariyaha v o eda khadar maxamed cakuule ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray maareeyaha guud ee shirkadda caafimaadka xoolaha ka shaqaysa ee somfed loo soo gaabiyey magaceeda islamarkaana guddoomiyaha guddiga xoolaha soomaalida ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya maxamuud cabdiraxmaan xirsi beyl ayaa u sheegay v o a in dhibaatada xoolaha markabkii dhowaan lagu xayiray magaalada jidda oo ay ahayd mid ay ka dambeeyeen dad cadow u ah dhoofka xoolaha soomaalida in gebi ahaanba loo ogolaado boqortooyada sacuudiga waxaanu sheegay in dadka qaarkood ay siyaasadeynayeen islamarkaana u tusayeen in dagaal siyaasadeedda soomaalida dhexdeeda jira loo tuso balse arrintu aanay taasi ahayn waxa uu ku tilmaamay dadkaasi inay ahaayeen kuwa shisheeye ah oo doonayey in ay fashilaan muushinka xoolaha soomaalida ee xajka baanka islaamka u ogolaaday boqortooyada sacuudiguna ay ogolaatay si markaasi kal dambe haba yaraatee aan wax shirkada ah ama wax heshiisiya aan loo sinin xoolaha soomaalida oo loo sheego in ay fashileen inay xoolo keeni karaan xilliga mooshinka
la keeni kari waayo imika oo ay noqoto wax lagu guulaysan waayo dabeed sanadka dambe la yidhaaho soomaalidu iska daa sanadkii way ka wada xadeen laakiin xataa intii aynu siinay ee ahayd xajka way ka soo bixiyeen mister beyl ayaa intaasi ku daray oo v o u sharaxay in dad kala duwan oo jooga meelo kala duwani ay ka howlgaleen sidii dagaalkaasi looga hortegi lahaa inkasta oo ay jireen buuri dad aan xog haynin oo u dhigaya arrimaha dagaal soomaalida dhexdeeda ah oo la siyaasadeeyay in sidii hore lagu noqdaa lagu heshiiyey dowladda sacuudiga lafteeda bankal islaamiga shalayna waan joogay saakana waan wada hadalay oo ahaa nimankii projectka lahaa shalayta wasiirka bankal islaamiga arrintaana haddii lagu yidhaaho yaa ka shaqeeyey anigu waxaan ahaa qayb ka yar oo dadka samayna dad badan oo gurmada oo meel walba jooga ama ha joogeen somaliland ama ha joogaan xamar ama ha joogaan ziyaad ama ha joogaan jidda iskaashi wanaagsan dadka laftooda waxaa lagu jiray dad asbeebiya oo nimanka ganacsatada ka mida niman waxaa ka mid ahaa dawladda u shaqeeya oo lala shaqaynayay laakiin ninka yidhaahaa qof keliyaa samaysan nin kasta oo arrintaasi markay ka wareegtay waqooyida intii ay soomaaliland ahaydna way qabatay somalilan diidmadeedu waxbay keentay kar bay samaysay karkaasa ninka aan garanayn wuxuu u haystaa in poland soomaaliya iyo soomaaliya halkaasoo carara laakiin waxay ahayd dawo loo baahan yahay in maya la yidhaaho shuruudaha shuruudaha laynagu dabeeyey waxaa lagu guulaystay in laysugu tago ugu dambayntii mister bayl ayaa baaq u diray dadka ganacsatada soomaalida ee ka ganacsada xoolaha iyo cid kasta oo raad ku leh dhoofinta xoolaha kuwaasi oo ugu baaqay in muddada hadhay ee labaatanka cisho ah ay xoolaha deg deg u soo roraan maraakiibta oo dhan way imanaysaa waxaa la rajeynaya inay degdeg oo guda degto labaatan cishaa hadhay waa la waa la ragaadinayay in waktiga la yareeyo oo dadka la dagaalamaya gaar wakti aan la qaban karay waxa weeye ha lasoo daabo ha lasoo shaqeeyo nin walba labaatan cisho inuu haysanaa labaatankaa cisho intii aad adigii haysatay ee aad qaadatay kontraatka ku qaadatay ama aad soo reedinayso kasoo gaarsiiya dadka ka shaqaynaya arrinta waa idinku celinaya waa dad aan la koobi karayn oo fara badan khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
mar kale fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqadaada toddobaadka waxay inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa sahra ciidla nuur
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ooannu ku lafagurayno qaraxyada ismiidaaminta ee ku soo noqnoqda dalka soomaaliya inta badan waxaynu maqalnaa qarax ka dhacay magaalada caasimaddaah ee muqdisho ama magaalooyinka kale dad badan oo soomaaliya ayaa ku dhintay in kasii badanna dhaawac iyo burbur hantiyeed ayaa ka soo gaadha mararka qaar dad ajaanibaha ayaa ku jira dadka waxyeelladu soo gaadho qaraxyadu waa kuwo abaabulan loona soo qorsheeyey si ay dad badan dhibaato u gaadhsiiyaan mararka qaarna dagaal iyo israsaasayn ayaa muddo ka sii socota goobta la qarxiyey maxay tahay caqabadda hor taagan in wax laga qabto weerarrada isku jaaha eeg ee ku soo noqnoqda dalka ma jiraa qaab looga hortegi karo weerarradan ismiidaaminta ah badi waxaa la sheegaa in dadka weerarrada geysanaya ay ku labisan yihiin dirayska iyo qalabka ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidee ayay saanadda milatari ku gaadhaa gacanta dadka weerarrada geysta door intee leeg ayay hay-adaha kala duwan ee dowladdu ku leeyihiin sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyinkan argagaxa leh qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu dhegaystayaal kaga bogan doonaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka waxaana ka qaybgelaya xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo xasanyare ku magac dheer kana tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo nabadgelyada lagana soo doorto maamul goboleedka jubbaland xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mida xildhibaanada ugu muddada dheer baarlamaanka soomaaliya haatan laga soo doortay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose waxaanuu ka tirsan yahay guddiga howlaha guud dekedaha iyo arrimo kale oo la xidhiidha iyo weliba korneyl cabdilaahi cali macow oo ah khabiir aqoon u leh arrimaha ammaanka ciidamada iyo sidoo kale nabad sugidda amaba sirdoonka oo ku sugan dalkan maraykanka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a waa dhownahay
idinkaa mudan dhammaantiin aynu gudagalna barnaamijkeenna waxaan ku bilaabayaa xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo xasanyare ku magac dheer xildhibaan adiga lafdaadu waxaad dhowaan ka badbaaday qaraxii jimcihii toddobaadkii hore ka dhacay hoteelka ku yaala magaalada kismaayo oo dad badan oo soomaaliyihiina ay ku dhinteen qaraxyadan way isku egyihiin qaabka loo soo abaabulayo ma jiraa wax laga baran karo si looga hortago kuwo kale amaba qaraxyo kale noocan oo kale ahi inay dhacaan saar aad u maadsantahay v o edaba marka hore waxaan rabaa inaan taasi u diro oo aan uga faaidaysto meeshan dhammaan dadkii eheladii qaraabadii ka geeriyoodeen dadkii ku shagiiday dadka la asqasay oo anigana aan deganaa lafteeda qoraxmi ku dhacay aan ku sugnaa intii dhaawacaana ilaahay inuu u boogdayo fadalkan horta waa fadal aada u foolxun oo dadkan sameynayana dad meeqlacaarig ah oo naftooda nacay weeyaan oo aaminsan shacab ah oo iska kafay cabdiya meel maqaaxid buuxa galab dhinacay ahayd annaga faraxa dhacay shantii barkii iyo hoogaa meelahaasi ilaa dhowr boqol oo qof baan ma ayaa hoteel hoteel cusub oo hadda la qalabeeyey buu ahaa ayaa ku dishay oo shacab u badan wax mas-uuliyiina xildhibaano ah aada bay u yaraadaan ilaa lix meelahaasan ku deganan meesha laakiin shacabka iyo hoteelka iyo ganacsatada iyo dadka qurbijoogka aada u deganaa siday rabeen wax uma noqonin oo ciidamada amniga ka hortagay laakiinse waxaan aaminsana waxay isticmaalaan ee aada u isticmaalaan dareeska ciidamada taasoo khatar ku ah oo amniga lamber one ah si looga hortegi lahaana muhiim tahay sababtoo ah markii qofka dareeskii ciidamada uu wato ama darees ha ahaado military ah ama darees ha ahaado booliis ah ama darees nabaswada ha ahaado wuu ku dhex gishanayaa wa wa dalka wuu khaldi karaa marka dareeskaas si oo gacmaha u galay waa yaa khatarta u weyn wax waxyaabihii ciidamada astaamaha lagu garanayay oo gacanta u galay lamber one inay ka tahay kasoko waxa ay aaminsan yihiin muddo ahaan iyo ma kala fiiriyo taas inay lamber one u tahay waan aaminsanaa aniga waan gartay waynu usoo noqon doonaa xildhibaan xasan arrimahaasi falanqayntooda xildhibaan maxamed cumar dalxa sababtan ay usoo noqnoqonayaan qaraxyadan ee loogu maaralayay adigu seed u aragtaa zaaro waad mahadsan tahay marka ugu horeysa salaamaya saaxiibada khadka igala jira xildhibaan xasan eyeere iyo fakrin macow xasiyadana waan la wadaagaya saaxiibkay xasan si ku dhimatay xasay kismaayo runtii qaraxyadani soo noqnoqoshadooda waxa uu sababaya mar weliba dad hadda nabadgelyada dadka soomaaliyeed ay maanta ayaga u hamuun qabaan dad iyaga kasoo horjeeda oo nabadgelyo xumada ayagana u arka inay dan ugu jirto labadaa maaragtay loolanka ka dhexeeya unbaa nin nabadii inuu soo eriya rabo iyo nin inaanan soo noqonin nabadii oo sidii la ahaan jiray in lagu sii jiro oo maaragtay sidaasi goostay cid weliba markaa gacan ha ku siiso ama ha ka dambayso arrintaas unbaa hadda aan sababta maaragtay ilaa iyo hadda nabadgelyada iyadoo wax badanna runtii la qabtay oo wax badan shalay meeshii soomaaliya ay taagnay xildhibaan waxaad carabka ku dhufatay inay jirto dad ay dan ugu jirto ammaan darrada oo iyagu sabab u noqonaya in qaraxyadan iyo waxyaahana sii socdaan marka waxaa kalood sheegtay inay jiraan dad u hardamaya in lagu soo celiyo ammaanka waddanka haddaad halkaa noo kala cadayso iyay kala yihiin labada dhinac daar waa su-aal aada u muhiimsan waa run simad ma carbeeda waxay leedahay masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'id qoom waxay ayaga masiibo iyo hoog iyo ba ay u tahay baa qoobna faa'iida ugu jirta soomaaliya waxaad og tahay dad baa dhaqaalo waxay ka sameeyeen dhibka annaga ee dadka soomaalida inteeda kale ee dilooday ee waddanka inay qaarkood isaaga tagaan ee duruuftii ayaga ee abuurtay ee amnidarro iyo shidadii maaragtay ee loo geystay darteeda ayagana ay xoolihii ay ka talceen ee maanta meel ay kala geeyeen ay laayihiin kuwaasi dawlad ma rabaan kuwa ayagana sidaas oo kale ayagana awoodo iyo waxaan iyaga aan ku taamayn fiyoma min alayaam iyagana wixii ayagana ay ka heleen maaragtay fawdada iyo dawlad la-aanta iyagana sidaa inay hawshaan ay kusii socoto way jecel yihiin shisheeyihii soomaaliya inay mar un lugaha maaragtay maaragtay inay la gasho halaag maaragtay ee inay ugu dhuftaan maaragtay jilmaha dhulka wax badan ayagana dejinaya qorshaheeda ayagana sidii soomaaliya ay la rabeen sidaan oo kale maaragtay inay sii ahaato jecel ama yacni iyaga inay dusha ay ka maamulaan sidaas oo kale kuwii ayagana ku haminayay yoolkii ayaga ay rabeen ayagana maanta way joogaan oo ayagana in dib aanan ooga laabano ma rabaan n g o ya kolay ugu tahay oo dadka gaajada iyo rafaadka iyo qaxa iyo maaragtay guryo la-aanta ku dhexaysa iyaga inay qandaraasyo iyo mashaariic ay ka sameeyaan iyaga laftirkooda kama marna marka waa la isbiirsaday tijaarul xarbi kuwa loo yaqaano gees bay kaga jiraan dhibaatada kuwa aanan maaragtay soomaalinimada ee aanan ku weynayn ee gafanayaasha ahna dhinac bay kaga jiraan waan gartay waanu soo koobkoobi doonaa jawaabaha inagoo jawaabta una baari doono haddii ilahay ka dhigo waanu soo noqon doonaa corneyl macow laakiin waxaan ku noqonayaa xildhibaan xasan aada umahadsan tahay annaga xamarna waan ku nool nahay qaraxyada ka dhacayna waan ka warhaynaa waxaa in isweydiyo ubaahan dareeska anaga nagu weeraray oo hoteelkaan deganay nagu weeraray dareeska ciidanka booliiska u ahaa sawirradana waan hayaa booliska federaalka iskool bilbiinka u dambeeya lagu qeybiyo waa nagu weeraray dareeskii hadduu gacanta ka baxay haddii hubkii gacanta uu ka baxay hubka isticmaalayaan shabaabka hubkii dawladda yahay oo gacanta uu ka baxay dhammaan dareesii laisku qarxiyey wadada laga bilaabo lamber afar hotel saxafi ka bilaabo marka makarama ku xeji naasaablood ku xeji sayidka ku xeji swl ku xeji tiyaatarka wadada ku xeji madaxtooyada agteeda ku xeji dhammaan waxaa lagu weeraray oo dhan dadka dareeska watay dareeska ciidamada dawladda federaalka wa wax hadda baaritaan lasoo sameeyo lasoo bandhigo wallahi waxaas waxaasa ka dambeeyna lama hayo dadkii fuudeeyeyna lama hayo dadka qaarkood ee la qabtayna arshaabka la qabtayna oo la xukumay dil lagu xukumay lama dilayo saddex sanaa hadda joognaa aniga waxaa ku dhawaad baxan labaana nahay wax degmaayo wax gobol ah oo hadda istiraatiiji lagu xoreyna haddaysan jirin haddii information sharing ah oo uu ka dhexeyna dowlad goboleedyada dowladda federaalka ah oo aysa siiyaan intelligency board aho shabaabkii howlgaladooda hadduusa jirin al-shabaabna waa loo dawacsan yahay dowladda hadda jirtaa qorsho cadowga al-shabaab ay kula dagaalsho oo cad oo hamuun ay u qabto shabaab la dagaalankeeda ma jiro arrimahaas dhanka waxay ka dhigayaan in raalli laga yahay wax socda shabaab in lala dagaalamo oo horey loo socdo deegaanada in la xoreeyo aan la rabin waan gartay markaa dowladdaada arrinkaa ku eedeynaysaa waanad ku adkaysanaysaa tuhunkaasi waan ku adkaysanaya duhunkaas cadeymahaas lama jiraan qof loo qabtana ma jiro ilaa hadda dowladda go-aanba kamaha shabaab inay la dagaalanto aad bay ugu dhawaacsan tahay dhinacii shabaab ay kula dagaalamay hadda waxay ku mashquulsan tahay iminta dowlad goboleedyada baabi-inta golihii shacabka ee baarlamaanka wixii ka dhacay masala waxa siyaasadaasa lagu mashquulsaya laguma mashquulsano shabaab oo la burwan ahaa iyo amniga qaranka wadanka in laga xoreeyo noonkood ka dhaca ahaa laguma mashquulsanay waxaa lagu mashquulsan yahay aada iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan xasan yare waan kuu soo noqon doonaa korneyl macow baa ku jira khadka ee waa khabiir arrimahan dabcan u dhuun daloola muddo dheerna kasoo shaqaynayay korneyl macow fikirkaaga ugu horeyn bal intaynaan farsamo ahaan u gudbin arrimahaasi siday ku gaari karaan fikirkaagu adiga waa sidee bismillahi raxmaan raxiim horta xildhibaan xasan waa ilaahaygii ka badbaadiya ayaa mahadle dadka soomaaliyeed oo ku dhaawacma ku dhinta maalin kasta qaraxyada oo maaragtay argagixisada cadowga ay soo maleegayaan waxaa ugu wacan argagixisada waxa waaye waa waa waa waa cadow abaabulan maaragtay aadna u xeelad badan xeeladiisana ay gaarsiisan tahay in ay maaragtay ay ay si fiican ay ula dheelaan geemka sirdoonka ama wardoonka ay ula dheelaan hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka ee loo igmaday in ay ka warqabto dhaqdhaqaaqa cadowga marnaba muxuu ahay kama gaashaamanayaan awoodna uma laha inay maaragtay ka gaashaantaan ka hortagaan farsamooyinka sirdoon ee argagixisada ay adeegsanayso dadka soomaaliyeed maaneys xun ayaa loo bixiyey oo la yidhaahdo waa ummad fashilantay asaageeda ka hartay isla markaasna la yidhi muxuu ahay muwaadinka amnigiisana aan sugi karin xildhibaan dalxo waxa uu ku eedeeyey muxuu ahay gafanayaal iyo muxuu ahay dad aan dawladnimo rabin iyo ayaa maaragtay sabab u ah sababta waxa waaye waa aqoon darri soomaaliya waa waa waa waa gumucda ama muxuu ahay center of gravity ayaan dhihi karaa argagixisada ay kasoo burqanaysa geeska africa dawlado aysan argagixiso dhibaato aysan ku haynin ayaa sharciga argagixisada muxuu ahay inay gudbiyeen muxuu ahay dalku muwaadinkooda ku sugaan ammaankiisa ku sugaan argagixisada waxa waaye waa shabaab iyo shabaab kalkaaliye waa muxuu ahay dambiilayaal abaabulan oo muxuu ahay oo lacagta zakawaadka muxuu ahay ay ugu magac dareen ama canshuuraadka muxuu ahay xoog kaga qaado oo shabaabka muxuu ahay gaarsiiyey si ay logistica iyo hub iyo rasaas iyo dharka ciidanka oo hadda muxuu ahay ay gabaadka ay ka dhigtaan inay ku wareeraan xarumaha dawladda u sahlo midda kaleeta hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka sharciyadba maba ahin dad rabitaankood ayaa hay-ad looga dhigay marka hay-ad waa wakaalad yaa hub qaadan karo yaa jurisdiction muxuu ahay amni ka shaqayn karo waxaa ka shaqayn karaa ciidan afarta ciidan ayay ka mid tahay laakiinse dana gaara iyadoo lagu fushanayo ayaa waxa uu agaasimayaal aan aqoon u lahayn karti u lahayn sirdoonka waxa uu yahay aan aqoonin basic intelligence weligood aan maaragtay galaas aan u tagin ama practice aan ku sameynin magaalooyinka ay ka shaqaynayaan bartilmaameedka iyo cadowga sidoo u adeegta aan garanaynin midda kaleo ugu daran waxa waaye container waxaa la qabtay oo oo dekeda muqdisho laga qabtay oo oo halkan magnetka ah oo baabuurta ay ku dhejiyaan oo birqabadka oo maalin kasta dadka dilaayo oo dhaawacayo oo cagaha ka goynayo oo gumaadayo dadka waxa waaya containerkii la qabtay ee noosugida ay qabatay meel allaala meesha meel uu ku dambeeya lama yaqaano faraha ayuu ka baxay cadowga ayuu dib ugu noqday marka waxaasoo dhan oo maaragta oo qaldan oo ogaal la-aan maaragta u dhacayo ayaa dadka soomaaliyeed ay maaragtay ay maganay u yihiin aada iyo aad baad umahadsan tahay waxaan fursad siinaya xildhibaan dalxa zahra waa mahadsan tahay aniga saaxiibaday matalan xasan oo aan xildhibaan golaha shacabka wadanahay waxaan kuracsanahay waxaan kuracsaneen baa jira corneel macowna meel isaga qaar wax uu isiiyey iyo wax uu xoogaa isagana aan wax ka dhigi lahaaba iyadana meesha ku jirta waa mare horta dawladdu maaha maaragtay shaksiyaad dawladdu waa hayalo dastuuri iyo maaragtay qaab dhismeedkeeda waxa maanta aan shacbiga soomaaliyeed halkan uga fasirayo maaha waxa dhacay khaladaad waa la dhigi karaa raaxsanaan baa meesha jirto laakiin dawlad iyo maaragtay iyo iyo iyo shabaab ama waxaa rabtid u bixiyo argagixisada ayaa xiriir ka dhexeeya yacni aniga ereygaasi ma qabo mana aaminsani haddii mid maalin dhacay qof asaga uu xoogaa yar ee dareemayo aniga qarankii tiyaatarka waa ku jiray madaxweyne maaragtay sheekh shariif xilligiisii iyo ra-iisul wasaare cabdiyada soo khudbaynayo raggii hortiisa dagaan maanta aad isabayno oo qiimo lahabaa gadaashayna fadhiyaa ku dhintay oo runtii aada loo wada garanayo oo qaarkooda isboortiga aanay ku ahaayeen qaarkooda maanta xildhibaano ay ahaayeen oo mawdi macaani uu ka mid ahaa wiish iyo maaragtay raggii maanta la yaqiinay ay ku dhinteen yacni micnaheedu maalintaasi aniga xanuunkaasi ilaahay iga badbaadiyey dowladdaa ka dambeysay haddaan idhaahdo yacni dowladdu waa ay ra-iisul wasaariyo meesha joogmiyaa ka dambeeyay oo isaga noloshiisa halista aan wada galnay iyo xildhibaanadii iyo jiradii meesha ku jirnay ilaan anagii baa dowladda ka tirsane sidaas oo kale ayaa golobal nalagu weeraray oo nala soo hor istaagay oo annaga ilaahay naga badbaadiyey ee nalagu garaacay baasuukayaal si individuala marka loo hadlan annaga waxa marjaja laamigeeda marayna ayaa rasaasina lagu furay ee ciidamadii nala socday iska daaya darawalkeediibaa anaga ku dhintay ilaahay baan xaggiisa ka noolnahay horta eeduhu haddii ninba si uu doono uu ufasiro dhibkeeda yeelanaysaa laakiin taracsanaan iyo waayo aragnimo intaba annaga waxaan ku dabooleynaa waxay tahay xaggeen wax kasoo bilownay horta marka aniga aan ka hadlayo iyo marka aan leeyahay markaan xamar aan la imaanayo madaxweyne cabdullaahi yuusuf xildhibaanka keliya la socday ee madaxtooyena soo galay baan ahaa madaxtooyada soomaaliyeedna markaas eeyaha iyo mankuleelaha ayaa isku dhaafdaafayay maantana wejiga ay leedahay quruxda xamar iska muuqda oo aan la qarin karin yacni intaasoo dadaal ee ciidanka samaynayo oo har iyo habeen soo jeedane oo ama xuduudka maanta ama cadowga ee anaga naga xigsanayo iyagana waxba ma aha waa yacni shabaab bay gacan saarna leeyihiin hadal waxoogaa runtii aniga aanan ii cuntamin oo qof soomaali ah oo ama damiirkaa ilaalinayo ciidamada aan wax ku nahay ee har iyo habeen ee ama golaheena ilaalinayo oo annaga aan maalinta intaan kusoo shirno aan kasoo baxno habeen iyo maalin ama taagan dhaxan dalkani loolan fara badan baa laisku hayaa ganacsato ayaa ayada xataa marmarka qaar aan ku kala xishoonaynin nin walba asigoo ganacsigiisa ninka kale kuxumaynayo inay qaarkood ay fal ay ku yeeshaan oo waxyaabaha qaarkood ee xanta hadii annaga aan idna bacda danni ismun inkastoo ilaahay u yiri nin walba wuxuu ka shakinaya nin kale ninbaa ganacsigiisa hodeeladiisa qurux badan niman kale ee ganacsigaasi uu kaga dheereeyay inaysan ayagan alli kalahayn inay adeegsan karaan waxyaabo fara badan iyo taba fara badan nin baa kursigii magacaabad ee caawa in inta loo magacaabo ayaa beri inta la waayay ayaa waxaa laleeyahay ninkan kursigaa laga dishay kuwa aan gafanayaasha ku tilmaamayna waa kuwa aad baad umahadsantahay xildhibaan dalxa haddii aad dhegaysta imika nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan qaraxyada ismiidaaminta ah ee soo nuqnuqda kuwaasi oo galaafta nolosha dad badan kuwo kalena dhaawac iyo tiif mahadha ah ku reeba ma jiraa wax laga qaban karo qaraxyadaasi yayse tahay inay wax ka qabtaan waxaana barnaamijka ka qayb gelaya xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo xildhibaan xasan yare ku magac dheer oo ka mid ah guddiga nabadgelyada iyo arrimaha gudaha xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan guddiga howlaha guud ee golaha shacabka ee soomaaliya iyo korneyl cabdilaahi cali macow oo aqoon u leh arrimaha nabadgelyada ciidamada iyo weliba sirdoonka barnaamijku halkiisi haynooga sii socdo korneyl macow haddii aan adiga mikrofoonka kuu soo wareejiyo waxaan filayaa inaad u hollatay inaad wax ka tidhaahdo doodda ay labada xildhibaan isweydaarsanayeen ee ugu dambeysay is-eedeynta iyo maaragtay in oo loo soo rogo muxuu ahay eedeynta muxuu ahay shacabkii iyo muxuu ahay iyo iyo waxaasoo dhan waxaa ka bargaraynaya waxa waaye oo ka hortagi lahaa marka xildhibaanada ay sharciga la dagaalanka argagixisada ay gudbiyaan waxa aan rabaa inaan weydiiyey xildhibaanada sharafta le oo maanta imaqlaysa iyo kuwa maanta qadka ku jiraan maxay ku dhacday in sharciga la dagaalanka argagixisada oo sideed sano oo idin hor yaallo oo aad gudbin weysaan si loogu daneeyo loo loona daryeelo muxuu ahay amniga iyo xasiloonida shacabka soomaaliyeed idinkaga baahan yihiin maxaad maarata u sharciyeyn laadiin hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka oo aan hay-ad lagu tilmaamay oo jurisdictionka iyo sharciga magaca looga bedela xataa idinka ayuusan idin soo marin marka meesha fawdadan ka socoto iyo waxyaabahan oo oo maaragtay isdiidan oo oo shacabka soomaaliyeed ay ku wareersan yihiin ayaa la rabaa xildhibaanada inay u fadhiistaan waa waxa adduunyadao dhan ay la yaaban tahay soomaaliya maxay sharciga argagixisada u yeelan weysa waan gartay waxaan waxaan weydiin waan gartay xilli waa kuusoo noqon doonaa cornel macow isla su-aashaasi aad kor u qaaday waxaan weydiinayaa xildhibaan xasan oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka amaba golaha shacabka xildhibaan xasan eedaha intaan dhinacba dhinac u tuurin idinka maxaa shaqadii noo qaban weydeen xeerkaa la sheegaya hortiina yaala aada u meel marin weydeen horta xeerarka baarlamaanka la geeyo kuwana way siyaasadeysanyihiin kuwana ma siyaasadeyno waa iska xeerar caadi ah xeerarka siyaasadaha ku lug leh ama ama siyaasada dowladda aada uga hor imaada baarlamaanka lama marsiiyo baarlamaankan hadda jirana iyo iyo dowladda wa isku wa isku milmay hadda jag and balance waxa la dhaho hadda soomaaliya ka jira ma jiro oo markii gudoomiyihii hore baarlamaanka meesha uu ka baxay oo suu ku baxay og tahay kadib baarlamanka waa aragtaan wax walba waa la ansixin baa maqashaan wax hadda oo sameeya madaxa la dagaalanka argagixisada dowladda hadda jirta sharciga la dagaalanka argagixisada inuu baarlamaanka mara ma sharciyada inuu mara ayna rabin bay ayay kamid tahay akris koowaad baa la keenay kadibna waa la joojiyey waana laga murmeereysanayaa sababtoo ah hay-adda nabad sugidda ayaa ku jirta dib u egisteeda ayaa lambarwanka noqonaya in lagu soo daro in macnaha shuruucda dalka la waafajiyo intaas markii laga tago amniga oo haddaa inaan isku turturno ani hadda aan dhalaha oo nin dowla difaacay nin kasoo horjeeda inaan noqono maaha markaa wax difaacaysid waxaa fiican si daraatin inaa ku difaacdid annaga kama sheekeynayna dowladda cabdullaahi yuusuf tiisa khaliif dowladan waxaa cabdullaahi farmaado waa rabaa waan ku cabdullaahi farmaado wuxuu xilka kala wareegay ee soo berweri xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud halkuu joogay maantana halkeela taagan yahay tan in laisweydiye u baahan ba taas amniga xasan sheekh maxamuud iyo hadda dowladda xasan madaxweyneha oo ka ah dowladda maxamed cabdullahi farmaado madaxweyne ka yahay amniga yaa wax ka qabtayaan wax ka qaban baa las garab dhigayaa xasan sheekhna waxaa la garab dhigayaa sheekh shariif baa la garab dhigayaa isagana sheekh shariifna waxaa la garab dhigaya cabdullaahi yuusuf marka dowladda dowladda ku xigta horta la xisaabinaya saas yaanan yaanan meesha zero laga soo bilaabay ilbadaadki aan laga soo bilaabina ha laga soo bilaabo dowladii dowladda waxay kala wareegtay dowladda waxay kala wareegtay ciidan dhisan maanta ciidanka ma difaacanya waa aragteen xaaladdiisa waa ka warqabtaan maalin walba waxaa laleeyahay wax waa la hagaajinaya waxa dhacaya ka warqabtaan ciidanka uu baaba'ay waan gartay marka waan gartay waan gartay xildhi xildhibaan xasan dadka cusub ee la qoraya waxay yihiin lama yaqaano fitan laguma sameynin waan gartay konton iyo afar milyan oo doolar ayay dowladda sacuudiga ku taageertay dowladda soomaaliya hub lagu soo gaday logisig lagu soo gaday meela ka baxeen lama yaqaan ilaa hadda dowlad dowlada lama tiinin dowlad federaalka meesha ku haysan lama yaqaan dareeska gacantu ka baxay anna waxaa eedeynayno eed hadda aan leenahay saas saas maahan eed waxaa weeye faktis baa meesha yaala maxaa loo dili layahay dadka shabaabka dadka qarxiya dadka maxkamadda duuya oo la xukumo muxuu madaxweyne u saxiixi laayahay dadka fifteen fourteen october lagu laayay dadkii qarxa geysay boqolkiiba sagaashan waxaa dhihi kara waxay ku xiran yihiin xabsiga waana la xukumay maxaa loo dili laayahay dadkii hotel geystay maka maxaa loo xukumi laayahay dadkii hotelka geystay laasaad maxaa loo xukumi laayahay waxaas waxay dhiirigelinayaan al-shabaab inay sii adkeystaan qarxada ay sii geystaan hal yar dhaquudar hotelka hadda anigaan ku jiray nimanka markii afar nin baa hal gaari uu isku qarxiyey labada nin kale waa la dilay ninka kalena nolosha lagu hayaa muuna fakan waa la hayaa waa dhaawac wuu joogaa kuwa saddexda kan la qabtay iyo labadii la dilay dhar cad bay hoos ka qabeen dharka dareeska ciidankana way qabeen xamara saasay sameeyaano dharka ciidanka ah dharka cad dharka sawirka gisanayaan si dharka ugu dhex muutaan inta xabadda ka dhamaato waad mahadsantahay xildhibaan xasan xildhibaan dalxa adoo aada u soo koobaya wallahi horta waa mahadsanyahay saaxiibkayga xasan siduu aniga uu iga maaragtay aaminsan yahay inaan dowladda difaacayo aniga laftigeeda waxaan ka aaminsanahay inuu had iyo jeer mucaaradka difaaco uu ka dhinacay maaragtay dowladda yahay taa labadeena isku risridi mayno laakiin waxa hadday indhaha iyagu ay jecel yihiin waxaad jeceshahay mar waliba inaad wanaagooda ad sheegtad laakiin haddii indhahaagu amba marka hore aanan jeclayn ade sidaad wanaag ooga sheegtaad iska adagbo anaga dowladdu inay wax qabanayso faallo uma baahna hodeelka waxaa ku batay su-aashiisa sharciga argagixisada kun sharci baa intaan ansixinay ayaa inuu dhaqan galay iyo inuusan dhaqan gelin la isweydiinayaa haddayba ummadda tani wax iyada ay fulinayso ama ay dhegaysanayso ama sharci ay ku dhaqmayso allihii abuuray ee diinta islaamka kusoo dejiyey inuu dhiigka muslim xaaraan uu yahay ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam risaaladiisii ay ku jirtay ninkii maanta nin muslim aadila asagoo ummadda wadhan dhameeyey kaasay qadarin lahayd aynan dhegaysan lahayd macaadallahi midaan anaga gacanta aan u taagnay ama anaga aan maaragtay ee faraha maaragtay aan isku fiifiiqnay marka horta ninkii ilaahay iyo diin yaqaano iimaansan maaragtay waxa uu asaga uu rumaysan yahay umaba baahna in sharci argagixisa uu sugo oo inuu baarlamaan usoo ansixiyo kii ilaahay uu qaadan lahaa kaas una ku dhaqmi lahaa ninka kii ilaahay qaadan waayey kii rasuulka qaadan waayeyna iska dhaafa baarlamaan iyo aqal sare waxay soo saaraan wixii u n ay soo saaraan iyo wixii kale asaga iyo kuwaasi lamid bay la noqonayaan marka saas horta waxaan dadka aaminsanad iyo jeer inay wax un ku eedeeyaan ayaan jeclaan lahaa inay u qaataan
waan gartay waan gartay waa mahadsan tahay xildhibaan dalxawan kuu soo noqon doonaa waxaan rabaa farsamo ahaan korneyl macaw inaan weydiiyo dharka ciidamadu ma suuquu yaallaa laga soo iibsadaayo qof kastaa ka iibsan karaa sidee loo malaynayaa inuu gacanta dadka kale ku gaari kara ama dadka weerarada ismiidaamiinta geysanaya ee ciday doonaanba ha ahaadaane midda kale ciidamada soomaaliya ma leeyihiin dhar u gaara oo lagu yaqaano oo aan meel kale laga helaynin cornel macow dhowaana xamar baad ka soo noqotay bal arrimaha noo faahfaahay sharciyadda oo oo ciidamada qalabka sida ay ku dhisan yihiin waxaa asaas u ah oo muxuu ahay lafdhabar u ah discibliinka ciidamada qalabka ilaa iyo hadda waxaa lagu wareersan yahay dalkii soomaaliyeed oo intaa oo civil war soo galay oo maaragta dawlad hanti wadaaga la dagaalamay inaan hanti wadaagnahay iyo inaan shuucinahay lama kala yaqaana waxaad arkaysaa taliyihii xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida oo meelaha fagaaraha ay maaragtay iyo siyaasiyiinta ay ku khudbeynayaan gadaal ka taagan dhankoodana ka sacbinayo taasi horta marka ugu horeysa discibliinka way kasoo horjeedaa waayo ciidamada qalabka sida waa ka mamnuuc inay maaragtay siyaasad iyo kooxadiimeed iyo iyo iyo iyo qabiil intaba ay ku lug yeeshaan sharcigooda ayaa diidaya laakiinse had deertaan dadka soomaaliyeed waxayba la wareersan yihiinba ma waxaan aan dib aan ugu noqonnay muxuu ahay xilligii guulwadayaasha aan usoo noqday su-aashaada su-aashaada waxa waaye dharka see lagu helaa hadda ka hor tusaale yar haddii aan ku siiyo lixdameeyadii ayaa hal qoray oo oo oo talyaaniga uu ka tegay qoryihii talyaaniga uu ka tegay oo dagaalkii labaad oo adduunka lagu lagu galay ayaa bakhaar uu ku xariisnaa ninkii bakhaar wadaha ahay oo furaha ahayay ayaa markii tirakoobka la sameeya hal qoray oo dagaalkii labaad adduunka la sameeya laga waayay muxuu ahaa makhaasiinkii hubka yaalay ninkaa waxa uu mutaystay in qoriga la raadiyo investigation la sameeyo baaritaan la sameeyo laga soo qabta magaalada muqdisho mahayna meel banaankeeda miyiga oo reerbaadiyo oo maaragta oo laga iibiyey marka la isla xisaabtan ma jiro waxaa jiro boqolaal nooc oo tuuta oo kolba muxuu aha dafcaddii soo baxdo oo ciidana la siiyo oo iska firirsan oo habkan oo maaragtay magaalada dhan iska yaallo ninka maqaasiinkaha lalama xisaabtamayo askarigii muxuu ahay male hoy uu kusoo hoydo maxaa dharhoo la siiyey maxaa rasaasahoo la siiyey qoriga la siiyey waa noociis weli ma haystaa marka waxaasoo dhan oo fowdaa waxaa ugu wacan taliyihii ay kasoo agskumaysa muxuu ahay sharciyadda waddanka kuna arooraysa qaabka ciidanka u shaqeeya ama u howlgalo ama heegan uu u yahay cadowga inuu la dagaalamo wuxuuba ku mashquulaba siyaasad iyo cambain uu ku jiraa waan gartay marka ciidanku dharka ma waxaa la odhan karaa ma ciidamadaa iibiya ma meeshay ciidankuba ka helaan bay qolyahan ismiidaaminayaana dharka ka helaan mise ay ku dhex jiraanba dabcan ciidamado sidaa darteed baa iyagana lagu siiya bal haddaad gunta ugu daadegto sidey farsamo ahaan ku gaari karaan horta horta fiiri dadka soomaaliyeed waxaan rabaa maantay qofka bini aadmiga oo hal boqol oo dollar oo mushaara oo ku noolaan kara waa kuma ma jiro askarigaa waxaa la siiyaa hal boqolood oo dollaraa la siiyaa markuu gaajoodana wuxuu finjilaa rasaasta ayuu iibinaa marka ugu dambayso uu dhibaatoodana qoriga inuu iska iibiyo oo dharka iibiyo iska dhaqaaqa dambiilayaasha abaabula organize crimeka oo logisticada u sahla muxuu ahay shabaabka waxa ay joogaan muqdisho meelaha ay joogaan waa la yaqaana cirtoogtaabaa la yidhaahdaa waaba caamba waa business weyn oo muxuu ahay aan sharciyeysnayn oo canshuur aan laga qaadin oo sharci daraa oo muxuu ahay aruuriyo waxaa dadka soomaaliya lagu dhibaateeyo kuwaas ayuu u gacan galaa ama maqaasiinku ka soo baxaa marka isla xisaabtankii iyo ka warqabkii ciidanka oo muxuu ahay laga warqabay in laga warqabay ahayd waan garta waa mahadsan tahay waa kuu soo noqon doonaa cornel macow xildhibaan xasan baanu imanaya xasan haddaynu gabagabada barnaamijka ku dhowaano golida sharci dejintaatiin idinkaa laydinka rabaa shuruucda iyo qawaaniinta wadanka inaad qeybtiina ka qaadataan oo sharciyada dejisaan ma waxaa ka sugaysaan dowladdu inay idinku tidhaahdo sidaa yeela oo sharcigaa soo saara oo markaa sharciyo laydiin soo dhiibay unaad ansixisaan meeyey doorkii sharci dejintu ee arrimahaasi shuruuc ka soo saari lahaa bal marka la diido sharciyada soo saartaan dadku ha arkee annaga sharciya laba gudiyaa loo soo saara sharcina waxaa keena wasaaradaha kushuqulada keena shuruucda ay rabaan sharcina waa sharciga unkumo uu baarlamaanka soo saaro marka sharciyada siyaasadeysan ama ama istraatiijiga oo dhan aad baa loo qasaa baarlamaankana sababa u xasuustay waa baarlamaan aada u qaybsan labada sana hadda ugu dambeysayna aan ku dhawaad ahaa khilaaf badan uu dhex galay welina micnaha barleel ahoo aan aan si fiican u shaqaynaynin waxaa la qarin karana ma aha oo hadda oo qofkan ceebtiisa inuu sheegto geesinimada kamid tahay oo ciladaasaan leenaha inuu dhaho iladiiba baarlamaanka ka jirta inuu waajibaadkiisu dito ulees badan baana saaran mas-uuliyadaas dowladda iska leedahay aniga waxaan aaminsanahay mabda ahaan in arrintan sidan raalli loogu yahay election la rabo wadankan twenty twenty inaan doorasho la aadin wadankana la qoreyn extension in la aadiyo la rabo saasan dadka ay u baaba'ayaan saam in lala dagaalamo wadanka lagu qoreeyo aan la rabin waxaasoo dhan indhaha laga daawanaya cid lagula xisaabtamayana ma laha taas ayaan aaminsanahay waa mahadsantahay xildhibaan xasan waa kusoo noqon doonaa xildhibaan dalxa muddo dheer baad baarlamaanka kusoo jirtay siyaasiyiinta ugu muddada dheer wadankaad ka mid tahay arrimahanina waa wax soo noqnoqda ilaa haddana ma muuqato qorshe diyaargarow oo lagaga gaashaaman karo arrimahan oo kale inay dhici karaan ama lagu xadidi karo ugu yaraan maxaad u malaynaysaa golihii baarlamaanku inuu ka qaban karo dowladdu inay ka qaban karto shacbiga iyo dowladdu iskaashanaya inay ka qaban karaan zara mahadsanid zara waxaa horta bani aadamka fiican inuu ku xisaabtamo waxaa adduunka la yidhaahdo marxalado oo maartay ayaa dadka haddoo maartay xilligii la taagan yahay ayaa wixii la qabanayo iyo wixii markaa lagu sugan yahay ayaa laga ambaqaadaa shalay markii annaga aan ahayn maaragtay ee dowlad buuxda oo u dhamaystiran suverenitygeeda wejigii lagu qiimeyn jiray maanta ninka ku qiimeynaya aniga ma garanayo dadka soomaaliyeed siyaabo kala duwan baa nin walba cabirka uu maarta u saaraya markuu dowladda uu dhiririnayo aniga waxaan aaminsanahay dalka gudihiisa ma isku duruuf baan nahay haddii soomaaliya magacii la dhihi jira la isku soo qaado kama soo qaad maanta somaliland sida ay nidaam waxay u samaysteen ama dadkeeda ayaga ay u garteen inay ayaga isku nabdeeyaan oo ayaga hubka iskaga qaadeen ma oga suurtowdaa in meelaha qaarkooda ee gobolada soomaaliya ee maanta koonfur soo jira in sidaas oo kale aan yeelno nidaamka puntland ee sida quruxda badan ee uga hirgalay ee kala dambeynta ee ka jirto anigaa dadka horseeyay garowsaan baabuur uga soo qaatay ilaa qardhada hal isbaara ima joojinin madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya tay geedo hoosadoo caana kusoo cadaayay ilaa iyo maartay hadeer tan waa ka ra-iisul wasaare sidaasi maartay ee u dhex taagan ee dhinaca weliba maartay ee loo jiidayo baydhabo marka adiga uu taga ma ka suurtoodaa marka jiribsa ma tegi karaa mise maaye duruufta taalla baydhabo ma taallaa tan camar taalla ma taallaa maaragtay hir shabeelle horta waa inaan qiimeyn aan ku samayna meel weliba markaan ka hadlayno sida ay tahay laakiin hadda saaxibkeyga maartay korneel macow war dal waxaa nahay annaga aanan xataa cunaqabateen naga saaran inaan dowladnimo noqono ciidamo intaasoo kun oo shisheeya ah ayaa na kala ilaaliya soomaali ku kala dhex jirto beri hadday ka tagaan masiirka soomaaliyeed wax uu noqonayo la garan maayo horta aan wax ahaan ayaa aan taaganahay annaga waa mahadsantaha aanada dadka ay kaga dhegan tahay waa ma mahadsantaha garan karo sida ayaga loola wadaagi waa kuu soo noqon doonaa xildhibaan dalxa mahadsanid xildhibaankii sharafta leh waxa aan rabaa hal mid inaan maaragta aan aan u nuuriyo heerka ciidamada qalabka sida ee discibliinka waa inuu dib u akriya looma ogola askariga iyo sarkaalka iyo taliyaha inuu dad siyaasiyiina xaflado ay samaysanaya inuu ka qayb galo sharcigaas ayaa u diidaya marka waxa waaye markii aad shuruucdaada iyo wixii adiga waddanka ku yaallo lagu wadaayo haddii aad idinka aad ilaalin weysaan oo taliyaha markii oo oo rabitaanka lagu soo lagu soo xulaayo ay noqonayso maxaa horta aniga daacad ma ii noqonayso maxaa aniga ma ii sacabinaysaa haa markaasaa loo magacaaba taasi laftirkeedu dee ma eed bay noqon kartaa haddii madaxweynuhu ama ra-iisul wasaaruhu qof isaga daacad u ah oo siyaasaddiisa uu ku hagayo waddanka daacad u ahoo raalli ka ah haddii uu soo magacawdo miyaanay taasi hawshan wanaajinaynin intii qof ka soo horjeeda oo aan siyaasadda iyo aragtida midna la wadaagin intii la keeni lahaa maya xeerka ciidamada qalabka sida marnaba uma ogolo in ay siyaasad ay ku dhex milmaan madaxweynaha waxa waaye waa waa waa waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida magacaabid ayuu leeyahay laakiinse muxuu ahay looma adeegsan karo sidii la doono muxuu ahay taliyaha waa ku magacaabay waana kaa qaadaya haddii aniga aad maarata daacad ii noqon weyso taasi waxa ay noqonaysaa dictator ayay u noqonaysaa waxay noqonaysaa berigii oo hanti wadaagii ay ayay u noqonaysaa marka waa waxaa la rabaa in ciidamada qalabka sida ay ka madax banaanadaan siyaasadda oo baamboyda iyo xafladaha siyaasadda ay ay ay ku qoraayaan dadka ka celin karo oo ka hor istaagi karo waa xildhibaanada shuruucdaasna way haystaan iyaga wayna yaqaaniin Waan wayna gartay.
haystaan in muxuu ahay shuruucdaa lagu shaqeeyo gabagabadii barnaamijkeenu soo gaadhnay xildhibaan xasan ayaan weydiinayaa xalka siduu isagu u arko halka waxaan u arkaa dadka aqoonta u leh shabaab baa lala dagaalamayaa intelligency shabaab xogta ka keeni kara nimanka niman ciidamo tiro badan loo gelaynaa laba qof iyo saddex qof oo isqarxinaysa wey intelligency cadowgaaga waa inaad tawartiisa qorshihiisa ogaataa wuxuu ku dagaalamaya dadka qualitiga leh aqoonta u leh in shaqada la geliyo in jeclaysiga iyo qof jeclaysiga laga daayo in hantida qaranka loo isticmaalayo siyaasada laga daayo amniga loo isticmaalo ila dagaalanka argagixisada ayaan loo isticmaalin burburinta baarlamaanka iyo burburinta dowlad goboleedyada iyo burburinta inaan lagu baabi'inina loo adeegsado la dagaalanka al-shabaab dhaqaalaha la geliyo marka waxaa loo baahan yahay si loo dhiirigeliyo ciidamada mushaaraf fiican inay helaan wejiti fiicanna inay helaan qofka ixsaasiyaalla cadow in lagula dagaalamo Waad taasna waa mahadsanta.
kacalka inuu yahaanay waad mahadsanta Eh, waxaan u imanayaa xildhibaan dalxa xalka sidaad u arkaysa adigu dhinacaaga walaahi xalka wuxuu ku jiraa in wadankan cadaalad horta marka ugu horeysa in la helo alcadaala hiya asaasu lxukm haddaanan cadaalad jirin nabad ma jirayso haddaan nabad jirina nabad ma jirayso waxaa nin walba uu soomaaliya ka leexleexanayaa cadaalad darada ku habsatay burburkan hooyay aabba u ah midnimo la-aanta hooyay aabba u ah ee wax isku aaminidda iyo wax isu ogolaanshaha lidku ah waxaa halka soomaaliya ay lacdahay waa dhinacaas nin welibana waxaa ka horeysa diinta uu aaminsan yahay ee iyada la rabo inuu ku dhaqmo tan qabiilkiisa uu haysto inuu kaga horeysiyo tan ee ilaahay na faray inaan ku dhaqanno ilaa ay ka harto qabyaalada iyo maaragtay ee garab iskusiinta maaragtay gardarada iyo awood wax kudoonka iyo muruq taabashada soomaalinimada dad baa laftirkooda marti inay ku yihiin oo kale lagula dhaqmaa dad baa qayladooda iyo awoodooda waxay rabaan ku qaata aqoon warkeeda iskaba dhaaf wax laga hadlayo ee adduunyada lagu hormaray soomaaliya lagaaga warami maayo zaara waad ka dhalatay waxa la degayna waa taqaanaa iyadana way is og tahay wayna iska warqabtaa soomaaliya taas baa la degtay ilaa taasi laga gudbana wadanka iska daba wareega laga bixi maayo sida hadda ee ilaahayna gardar naguma dilayo dulmigii annaga la sameeyey baa nalaga jarayaa ilaa iyo haddana dad baa jecel dulmigaas in lagu sii jiro aada iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan dalxa waxaan gabagabadii barnaamijkaenu kusoo gabagabeynayna aan siinayaa cornel macow Een, een, horta waxa waaye een, culammada iyo iyo iyo shacabka iyo dadka waxgaradka iyo een, ururada bulshada intaba qaylad dheer ayay waxay ku yidhaahdeen dalkan in maaragtay een, een, loo duubto oo maaragtay laga wada shaqeeyo muxuu ahay amniga iyo xasiloonida muwaadinka laga shaqeeyo culammada baaqiyo badan ay soo saareen shirar badan oo amniga looga hadlayo la dagaalanka argagixisada ayay soo saareen laakiinse meesha waxa ay ka hadlaysan tahay ee wax ka dhaqaaqi la ay yihiin waa dowladdi waa dowladdii ayaa la rabaa go-aanadaas iyo qayladhaanta ka imaanaysa ururada bulshada aan isku wada daray iyo culammada oo maalin kasta la leeyahay qaabka ha loo sameeyo cadaalad dadka ha loo sameeyo Een, isku duubnida dadweynaha waa mid loo baahan yahay si oo ma soomaaliya maaragtay ceebta iyo caayada ay maaragtay iyo yasida uu caalamka uu nayasaayo iyo dowladaha deriska looga baxo oo hogaamiye daacadana ay helaan wa- arrintan way dhammaanaysaa aada iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin waayo waa mahadsantahay zahra assalaamu calaykum guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka ee maanta iyo caawa oo aannu ku lafaguraynay qaraxyada ismiidaamintaah ee ku soo noqnoqda dalka soomaaliya inta badanna aynu ka maqalno magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo magaalooyin kaleba kuwaasi oo ogala afta nolosha dad badan oo soomaaliya kuwo badanna ku keena dhaawac jidhahaaneed iyo hanti ka burburta guud ahaana dadka soomaalida ah ku reebay naxdin iyo tiif mahadho ku noqotay waxaa barnaamijka ka qayb galay xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo xasanyare ku magac dheer laga soo doorto maamul goboleedka jubbaland ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo ammaanka ee golaha shacabka iyo sidoo kale xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a xildhibaanada ugu muddada dheer baarlamaanka soomaaliya haatan laga soo doortay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose waxaanu ka tirsan yahay guddiga howlaha guud dekedaha iyo arrimo kale oo la xidhiidha iyo weliba korneyl cabdilaahi cali macow oo ah khabiir aqoon u leh arrimaha ammaanka ciidamada iyo sirdoonka wuxuu haatan ku sugan yahay dalkan maraykanka dhowaanna ka soo noqday magaalada muqdisho waxaa kaloo dhegaystayaal naga xusuusinaya in jenaraal cabdilaahi gaafow maxamuud oo ah sarkaal aqoon durugsan u leh arrimaha ammaanka iyo sirdoonka xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda soomaaliya haatana ka tirsan golaha shacabka oo aannu ku tala galnay inuu barnaamijka nagala qayb galo daqiiqadihii ugu dambeeyey ee aannu barnaamijka bilaabaynay ay noo suurtogeli weydey intaynu barnaamijkan oo kale a iskugu imanayno dhinacayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal sahre ciidla nuur aad bay u mahadsan tahay oo barnaamijkaasi faqadada toddobaadka inoo soo jeedinaysay islamarkaana inoo soo diyaarisay haatanna magaalada qaahiro oo waxaa goordhow oo caawa ah ka dhacaysa ciyaarta faynalka koobka qaramada qaaradda afrika oo ay isku arkayaan waddamada senegaal iyo weliba aljeeriya haddaba wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa jawiga garoonka ciyaartan ka dhacaysa weydiiyey wariyahayaga magaalada qaahiro xuseen cusmaan saxnuuni oo haatan garoonka ku sugan waa tahay eh, aad iyo aad ayaad umahadsan tahay eh, maxamed colaad eh, dhab ahaantii eh, diyaar garow weyn eh, ayaa loogu jiraa eh, ciyaartii ugu dambeysay ama finalka ee koobka qaramada africa oo ay isaga hor imaanayaan xulalka qaranka ee dalalka algeria iyo senegal waxaan ku suganahay gudaha garoonka cairo international stadium oo ay soo buux dhaafiyeen kumanaan kun oo taageerayaasha reer algeria oo ayaga dhowaan ka yimid dalka algeria iyo guud ahaan qaaradda yurub gaar ahaan wadamada faransiiska ingiriiska iyo spain iyagoo taageero weyn u muujinaya xulkooda qaranka algeria sidoo kale taageerayaasha xulka senegal ayaa iyagana soo buux dhaafiyey inkastoo tiradoo aysan dhamayn kumanaan haddana boqolaal qof ayaan arkayay oo gudaha usoo gelayay garoonka cairo international stadium oo maanta ay ka dhacayso ciyaar xiiso badan oo ay isaga hor imaanayaan xulalka qaranka algeria iyo senegal oo iyaga usoo baxay finalka koobka qaramada africa ee sanada labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo lagu qabanayo dalkani masar colaad xuseen markaad fiiriso ciyaarihii ugu dambeeyey tan iyo markii xulka qaranka waddanka masar uu ka haray koobkan waxaa garoomada lagu arkayey maalmaha qaarkood in dadka reer masar aanay soo gelaynin oo laga yaabo in dad aada u tiro yar oo kooxaha markaa ciyaaraya un wadamada ay kasoo jeedaan ka tirsan ay gelayeen ciyaartan finalka ah kasoo qaybgalkeedu waa sidee ma ka duwan tahay ciyaarihii ugu dambeeyey aada iyo aad waa su-aal muhiim ah dhab ahaantii ciyaarihii hore u dhacay oo masar ay ka maqneed tan iyo markii wareega labaad ay ku hartay runtaa weeye oo taageerayaasha masaarida aad bay ugu yaraayeen inay yimaadaan garoomada lagu ciyaarayey ciyaarihii ugu dambeeyey maaragtay samfinalka iyo wareegii saddexaad laakiin tan way ka duwan tahay oo waxaa la arkaya kumanaan oo masaari ah oo ayaga gudaha usoo gelayay isla markaasina soo buux dhaafiyey garoonka maanta ama caawa ay ka dhacayso ciyaarta ugu dambaysa ee finalka koobka qaramada africa dhinaca kale waxaa si weyn loo adkeeyey nabadgelyada dhulka ku xeeran garoonka cairo international stadium oo lagu arkayay gawaari gaashaaman iyo boqolaal ka mid ah ciidamada amniga oo ay taageerayaan kuwa militariga oo ku sugan guud ahaan dhulka ku xeeran garoonka cairo stadium sidoo kale waxaa si weyn loo baarayay dadweynaha soo gelaya gudaha garoonka iyadoo la hubinayay shantadaha ay sitaan iyo maaragtay haddii ay wataan waxyaabo kale oo mamnuuc ka ah gudaha in lala galo marka waxaa la dhihi karaa waa ciyaar xiiso badan oo si weyn loogu diyaar garooway taageerayaasha masaarida ayaa colaada la dhihi karaa si weyn ayay u kala qaybsan yihiin intooda badan waxa ay taageersan yihiin xulka qaranka algeria iyagoo ku taageeraya carabnimada iyo inay wada dhacaan waqooyiga africa laakiin waxaa jira dad yar oo ayagu kasoo horjeeda xulka qaranka algeria oo taageeraya xulka senegal iyagoo u arka in maaragta khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo dhinaca isboortiga dalalka algeria iyo masar iyo colaad kolley mar marka ciyaar sidan oo kale final ay dhacayso dadka isboortiga ka faallooda iyo warbaahinta gudaha ee dalka masar magaalada qaahire kasoo baxda saadaal baa lasii samaynayaa oo waxaa la fiirinayaa awoodihii kooxahan ay kusoo baxeen iyo sidii ay usoo kala badeeyeen marka saadaashu maxay noqonaysaa oo oo dalka masar laga hadalhayaa dhab ahaantii sida ay hadalhayaan muxaliliinta ama dadka ka faallooda arrimaha isboortiga ama cayaaraha waxa ay leeyihiin saadaashu aad bay u adag tahay in lagu degdego cidda badinaysa ama qaadaysa koobka qaramada africa ee sanada laba kun iyo sagaal iyo tobanka sababtoo ah waxay leeyihiin cayaarihii hore haddaan dib ugu laabano algeria xulka qaranka algeria waxay ciyaa soo dhaliyeen ciyaarihii ay soo ciyaareen laba iyo toban gool oo ma aragtay ay soo dhaliyeen ciyaarihii ugu dambeeyey wareega koowaad ilaa iyo samfinalka taasoo ay leeyihiin dadka ka faalooda arrimaha isboortiga xulka algeria weerarkiisu waa mid aad u xoogan oo sida dabaysha aan la celin karin ayna ay adkaan doonto in difaaca maaragtay senegal ay iska celiyaan waxayna leeyihiin waxaa suuragal ah ama boqolkiiba sagaashan ay u badan tahay in xulka algeria koobka qaramada africa uu qaado laakiin qolooyin kale ayaa jiro ayagana ka faallooda arrimaha isboortiga oo ay leeyihiin difaaca xulka senegal waa mid aad u adag islamarkaasina ay adag tahay in weeraryahanada xulka algeria inay dhaafaan ama ay dardaraan sidoo kale waxa ay leeyihiin xulka senegal weerarkiisu waa mid aan la celin karin ayay leeyihin sababto ah waxaa u ciyaara xidiga weyn u ciyaara kooxda liverpool ee sadio mane oo ay leeyihiin waxay u sahlanaan doontaa inuu jiiro islamarkaasina uu dardaro xulka qaranka algeria difaacooda sababto ah difaaca algeria ayay leeyihiin uma adka sida xulka senegal difaacooda wuu adag yahay si kastaba ahaatee dadka wax ka faallooda iyo taageerayaashaba saadaashooda waxay ku saleeyaan kooxda ama xulka ay taageersan yihiin laakiin waxaa la arki doonaa saacadaha soo socda cidda hanata ama qaada koobka qaramada africa sanadkan lagu qabtay dalkani masar colan guud ahaana idaacaddaydii fiidnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa waa anigoo cabdixakiim shuruuca iyo weliba saare ciidal doonureed leh sidaa iyo nabadgelyo